wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk ee soomaaliya khadiijo maxamed ayaa si rasmiya u furtay shirka golaha la tashiga arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha oo ay yeesheen shirka saddex biloodlaha ah ee guddiga iyadoo ahayd markii ugu horeysay ee shirkan la qabto sanadkani wasiir khadiija oo hadalkeedii furitaanka jeedisay ayaa u mahad celisay guddoomiyaasha iyo xubnaha golaha dadaalkooda joogtada ee la xiriira sinaanta jinsiga iyo xuquuqda aadanaha waxay carabka ku adkeysay muhiimada shirka ee dejinta qorshaha shaqo ee labada kun shan iyo labaatanka iyadoo la hubinayo in la jaan qaadayo qorshaha isbedelka qaran wasiirka waxay kaloo ay mar kale xustay mowqafka adag ee soomaaliya ah u dulqaad la-aanta gudniinka fircooniga iyadoo xoojisay baahida deg dega ah ee loo qabo iskaashi wadajir ah si loo suuliyo dhaqankan waxyeelada ku leh haweenka soomaaliyeed golahan ayaa mar kale caddeeyay sidii ugu go-an yahay xoojinta siyaasadaha horumarinta maamul loo dhan yahay iyo dhisidda iskaashi istaraatiiji ah si loo horumariyo xuquuqda aadanaha guud ahaan soomaaliya iyadoo la marayo tallaabo wadajir ah wasaaraddu waxay sii wadi doontaa dadaaladeeda lagu xaqiijinayo horumar la taaban karo iyo ilaalinta xuquuqda dhammaan qoysaska soomaaliyeed